shalay wahayd maalinlima sabtiya taariikhdan ay ku beegneyd labayo labaatanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka waxaa marinka khaza ka hirgelay dufcadda lixaad isweydaarsiga maxaabiista waxaana xabsiyada maamulka saynad yahuuda laga soo daeyay in ka badan lix boqol iyo labo ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee ku xirnaa jelasha maamulka yuhuudda waxayna iskugu jireen kuwii ku xukunnaa xabsida dhaadheer iyo kuwii ku xukunnaa xabsida daa'imka waxayna maxaabiista muslimiinta ee falastiiniyiinta iyo xabsida dulmiga badan ee yuhuudda ku wajahayeen tacadiiyo xadgudubyo kala duwan ay kula kacayeen ciidamada maamulka saynad yuhuudda iyagoona ka warbixiyey kadib markii halkaas kaga soo baxeen xoriyadooduna ay dib u heleen warbixintani waxaan diiradda ku saari doonnaa tacadigay la kulmayeen maxaabiista falastiiniyiinta ee ku xidhan xabsiyada yuhuudda ibraahim shuweyshe oo ka mid ah maxaabiista dib u helay xoriyadooda ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda ay xidheen kadib duulaankii ballaarna ay ciidamada yuhuudda ku soo qaadeen qidaaca ghaza tacadiga iyo xadgudubka uu kala kulmayay xabsiga dhexdiisa ayaana wuxuu ku tilmaamay mid jaxiim u ah ibraahim ayaa wuxuu ka mid ah mucalimiinta wax ka dhiga madaarista ku yaala magaalada beedxanuun ee dhacday waqooyiga marinka ghaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana xiray bishii diseembar labada kun saddex labaatanka xilli uu hamid ku sugan madrasada dhexdeeda kadib markii uu ku khasbanaaday inuu ka barakaco duqeymaha xidhiirka ee ciidamada gumaystaha yuhuudda wuxuu xabsiyada maamulka yuhuudda kaga soo baxay ibraahim isweydaarsiga maxaabiistay hadda socda isagoona hadda wajahaya xaaladda caafimaad oo aad u liidataa jirkiisa ayaana wuxuu bilaabay inuu cagaarto xanuun dartiisa waxaana weli ka muuqda raadadka ay ku reebeen jirdilka iyo tacadiga ay u geysanayeen ciidamada ku sugan jeelasha maamulka saynada yuhuudda waxaanu ilaa iminka ku sugan yahay xarumaha caafimaad isagoona la tacaalaya xaaladiisa maadaama uu yahay mid ku sugan marxalad tii ugu liidatay dhibaato tii ugu darneedna uu ku soo qaatay xabsidii yuhuudda ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay wadeen bilowgii duulaanka gardarada ee marinka ghaza weerar carcara oo ay ku qaadayaan meelahay ku sugan yihiin dadka shacabka ah weerar aad u xoogan ayay mar ku qaadeen madarse ay ku sugnaayeen dad shacab ah waxayna halkaasi ka soo qafaashay in ka badan saddex boqol iyo konton ruux oo shacab ah iyagoona kala saaray soddon iyo labo ka mid ah kobi ay qafaasheen ciidamada saynada ayaana waxaa ka mid ah ibraahim shuweyshi wuxuuna sheegay in markii hore la geeyay goob ku taala gudaha ghaza isla markiina loo sii gudbiyey gudaha dhulka ay xooga ku haystaan yuhuudda wuxuuna tilmaamay in habdhaqanka ay ciidamada saynada kula dhaqmayiin dadka ku sugan xabsiyada uu ahaa mid ka baxsan bani aadamnimada wuxuu sheegay maruu ka waramayey xilligii la geeyey xabsiga in dhammaantood laga bixiyey dharka iyagoona lagu wada xareeyey hal guri waxaa laygu jiiday meel miraayadda anigoo jilba jabsan ayuu yidhi ibraahim shuweyshi maruu ka hadlayay tacadiga daran ayuu la kulmay wuxuu intaasii raaciyey in ciidamada yuhuudda ay dadka u jirdilayeen nafsi ahaan iyo jir ahaan intaba waxayna inoo geysanayeen ihaano iyo aflaagaada ayuuna hadalkiisa sii raaciyey wuxuu sidoo kale sheegay in askarta yuhuudda ay ku qilinayeen markay iyagu tacdiibinayaan waxaad disheen qoyskeena iyaaraya koley ka muuqata caro iyo naceebaad u daran wuxuu sheegay ibraahim in ciidamada yuhuudda ay geeyeen guryaha ay dhufeyska kaga jireen ka hor intaan loo qaadin gudaha dhulka ay xooga koystaan wuxuuna tilmaamay in guryaha la geeyey ahaayeen meelaha ay dhigtaan gawaaridooda gaashaaman wuxuuna ku sifeeyey in halkaasi ay ahaayeen meel aad u cidhiiri u ah qabowganaana celinaynin maxaabiista ayaana wuxuu sheegay inay siixanayeen meel aad cidhiiri u ah waan marnaba qabow ka celinaynin wuxuu sidoo kale sheegay in maalinkii oo dhan ciidamada yuhuudda iyo maxaabiista indhaha ka xidhayeen loona diidi jiray inay dhaqdhaqaaqaan xitaa markay hurdayaan indhaha iyo gacmaha ayay inaga xidheen cuntaduna waxaanan kuwaan si wanaagsan u cuni karin ayuu yidhi ibraahim maruu la hadlayay warbaahinta wuxuu intaasii raaciyey xaajada suuliga waxaanayn kuwa gutaa anagoo gacmaha iyo indhaha ka xidhan waxayna midaas nagu sii kordhisay dhibaatooyin ka jireedeenaystaa qabowga daran ay ku dhacaya jidhka maxaabiista falastiiniyiinta oo keliya ma aan dhibaatada haysata maxaabiista balse waxay ciidamada gumaystaha yuhuud dadka maxaabiista ku khasbayeen inay ku dhawaaqaan halkudhigyo ay ku ammaanayaan yuhuudda ka hor intaysan seexan waxayna u diiday inay xirtaan dharka culus ee qabowga laga xirtaa iyo sidoo kale biyaha nadiifka ah waxaana la siixinaya maxaabiista meelo bir ah qabowga ka baxayan uu yahay mid aad u daran ibraahim ayaa wuxuu sheegay in saddex ka mid a maxaabiista iyagala soctay ay shahiideen sababa ku aadan xaaladda caafimaad oo la soo daristay iyo weliba tacadiga uu ahaa mid aad u daran ibraahim shuweyshe ayaana wuxuu tilmaamay sideedii bishani februaayo oo ah goortii laga soo deeyey gudaha xabsida maamulka yuhuudda ay u ahayd maalintii uu dib u dhashay dhammaan maxaabiistii ku xirnaa xabsida dulmiga badan ee maamulka yuhuudda ayaana waxay tilmaameen in tacdiibka uu ahaa mid aad u daran dhibaatooyin jireed iyo mid nafsin ay ka soo qaadeen gudaha xabsida maamulka yuhuudda sababa ku aadan xadgudubyada ka dhacaya gudaha xabsiga waxaana hadda marxalada goobaad heshiiska maxaabiis isdhaafsiga dhex maray kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka yuhuudda soo baxay kun todobaboqolsodontodoba ka mid a maxaabiista muslimiinta ee falastiiniyiinta marxaladan oo soconaysa lix toddobaad ayaan hadda gabagaba marayso dhanka kale war ka soo baxay guddiga maxaabiista ee kooxda muqaawamada falastiin ayaa waxaa lagu sheegay inuu geeriyooday maxbuus dhowaan ka soo baxay xabsiga maamulka yuhuuda kaasoo lagu magacaabo nail cabiid xafiiska maxaabiista muqaawamada ayaana wuxuu ka shanqariyey in ninkan uu ahaa afartan lix sana jir uu geeriyooday kadib markii uu xabsiga maamulka yuhuuda ka soo baxay laba toddobaad kadib xafiiska kooxaha muqaawamada falastiin ayaana wuxuu sheegay in ninkan uu ahaa afartan lix sana jir uu geeriyooday kadib markii uu ka soo baxay xabsiyada maamulka yuhuuda laba toddobaad kadib bayaanka ka soo baxay guddiga maxaabiista maamulka khidaaca khaza ayaa lagu yidhi naayil cabiid ayaa geeriyooday kadib markii uu ka dhacay joogga sare waxaana intaa la sii dhaaciyey maxbuuskan ayaa xabsiga maamulka yuhuuda ku qaatay koo iyo labaatan san oo xidhiir ah kahor intaan lagu soo deenin heshiiska maxaabiis dhaafsiga naayil cabiid ayaa la xidhay sanadka markii uu ahaa labada kun iyo afarta waxaanuu ka mida dadka xabsi daayanka ee ku xukumeen maamulka saynad yuhuuda ciidanka yuhuuda ayaana baaritaana ku hayay waqti aad u dheer iyagoona ku soo eedeeyey inuu yahay xubin ka tirsan guutada alqasam waa garabka militariga kooxda muqaawamada falastiin markii uu sanado badan ku qaatay xabsiyada ayaana waxaa la soo diristay xaluna aad u fara badan waxayna ciidanka yuhuuda u diiday inay soo booqdaan eheladiisa inta uu xabsiga ku jiro kadib markii uu dhacay heshiiska xabajoojinta marinka khaza ayaa wuxuu ka mid noqday naa'il maxaabiista ku soo baxday isweydaarsiga laba toddobaad markii uu joogay ayuuna geeriyooday sidoo kale maxbuus falastiiniya oo ka mid ah maxaabiista dib u helay xoriyadooda ayaa wuxuu ka waramayaa xaalad yaadkeeda uu ku soo maray xabsiyada maamulka yuhuuda maxbuuskan dib u helay xoriyaddiisa ayaa lagu magacaabaa ibraahim asarxaan ah da'diisa ayaa lagu sheegay inay tahay kontii toddoba sano waxaana uu yidhi maruu warbaahinta la hadlayey waxaan xabsiyada maamulka yuhuuda ku soo qaatay saddex iyo labaatan sano ka mid a nolosheyda waxaa dhashay gadaashee jiil dhammaystiran waa aana weynaadeen ayuu yidhi asarxaan oo mar warbaahinta kula hadlaya gurigiisa oo ku yaala xerada addahshiya ee ku taala magaalada beet xanuun ee daanta galbeed farxadda xoriyaddeeda maahan mid la soo koobi karaa kadib markii aan muddo dheer ku soo qaatay xabsiyada saynada yuhuudda waxaa hadda ugu imaaday iyadoo ay joogaan jiil kale kuwaasoo aan aqoonsan karin ayuu yidhi asarxaan ah wuxuuna intaasi raaciyey kubayaan ka taga iyagoo yaryar ayaa hadda weynaaday dhammaanteenna waan ognahay dhibaatada ay leedahay in aabba uu ka fogaada carruurtiisa maruu ka hadlayay dhibaatooyinka uu kula kulmay xabsida maamulka yuhuuda ayaana wuxuu sheegay inay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan waxayna nooga sii dareen markii uu qarxay weerarkii duufaanulaksa ayuu yidhi ibraahim asarxaan ah tani waa arrin ka bedelan waxay maxaabiista yuhuudda kula kulmaan gudaha jeelasha muqaawamada falastiin waxayna sheegeen maxaabiista yuhuudda maray u waramayeen warbaynada yuhuudda in dagaalyaanada muqaawamada falastiin ay si wanaagsan ula dhaqmi jireen islamarkaanay ka helayeen ixtiraam iyo qadarin ballaaran askariyad ka tirsan maamulka yuhuuda oo ka mid ahayd maxaabiistii ay kooxda muqaamada falastiin soo dayeen asbuucii saddexaad ayaa waxay sheegtay maray u waramaysay wargeeska iyo diicooda xaranood in xubnaha alqasam ay u keeni jireen waxyaabaha ay u baahan yihiin iyadoona sheegtay in akhbaaraadkii wararkay kala socdeen iyada iyo saaxiibadeeda telefishinada iyo idaacadaha maalintii shalay ayaana waxaa shaashadaha caalamka qabsaday mid ka mid ah maxaabiista yuhuudda ee la wareejinaya oo dhunkanaya madaxyada xubnaha dagaalyanada alqasam waa garabka militariga kooxda muqaawamada falastiin